soomaaliya wax ku dhowaad soddon kun oo arday imtixaankan ayaa waxaa qaadaya wasaaradda waxbarashada dowladda federaalka ah ee soomaaliya warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabdulqaadir maxamed cabdulle ku dhowaad soddon iyo shan kun oo arday ayaa sanadkan u fadhiisata imtixaanka dugsiga sare ee shahaadiga tirada ugu badan ardayda imtixaankana waxay ka galeen magaalada muqdisho wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada xukuumadda soomaaliya cabdiraxmaan maxamuud cabdulle jaabiri ayaa ku dhawaaqay tirada imtixaanka iyo guud ahaan goobaha lagu gelayo
waxaa imtixaanka maanta fadhiisan doona soddon iyo afar kun iyo lix boqol oo arday wuxuuna ka dhici doonaa boqol iyo labayo toban xarumood oo ku yaala caasimadda iyo dowlad goboleedyada runtii mudane ra-iisul wasaare sidaa la socoto imtixaanka qabanqaabadiisa waxay soo bilaabatay muddo annagoo og duruufaha maanta dalka uu ku jiro oo xanuunka covid nneteen waxaa laga maarmaan noqotay ardayga soomaaliyeed in uu helo qiimayntiisii si uu usii wato waxbarashadiisii jaamacadaha iyo howlihii kale u baahnaa ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xusay iyadoo jiraan daruufo adagoo dalka uu ku jira haddana ay sii wadaan dadaalada waxbarasho carruurta soomaaliyeed ay helayaan marka loo eego qaadista imtixaanka xilligan ku soo beegmay iyadoo dunidu ay la circiraysay caabuqa covid nneteen galaaska foonfoorka ama galaaska labiyo tobnaad ee dugsiga sare iyadoo aynu la halgamayno ka hortagga iyo iyo difaaca cudurka covid nneteen ee dunida ku faafay intii uu dilaacayna runtii jawaab iyo dadaal fara badan oo waafi ah ay xukuumaddu samaysay madaxweynuhu sameeyey ra-isul wasaruhu horgudka ahaa meel fiican buu marayaa maanta innagoo tallaabooyinkii loo baahnaana fulinayna ayaa imtixaanadii aynu daha furnay secondary schoolka galaaska afraad ardaydu ay qaadanaysaa imtixaanaadkoodii waxbarashaduna waa soconaysaa halganka wax kasta oo inaga hor yimaada ama amniga ha noqoto ama cudurka dilaaga ee hadda dilaacay ha noqotee isna waynu wadaynaa waa arkaysaan in maanta shan iyo soddon kun oo arday ku dhowaad ay imtixaanadii u fadhiisanayaan degmooyin fara badan iyo gobollada ay uga qeyb gelayaan si ay uga qayb qaantaan imtixaanka shardiga ah oo secondarygii iskuulka inuu ardaygii ka gudbay iyo in kale uuna usii gudbo heerarka kale ee waxbarashada ee jaamacadda
waxaa jira sheekooyin kala duwan oo laga soo wariyo goobaha imtixaanka lagu galay muqdisho shamsan maxamed salaad maalintii shalay iyo ku umusha isbitaalka kalkaale muqdisho waxayse maanta ka mid ahayd ardayda ka qayb qaadanaysa imtixaanka iyadoo qolkay ka jirta isbitaalka loogu geeyay imtixaanka maanta la galay
magacaaga noogu bilow hambalyo bal maanta maxaa maxaa kelaysaa meesha
walaahi magacay waxaa laa shamsan maxamed xaashi dhigato iskuulka alaksa bramian secondary school maanta aada baan ugu faraxsanay inaa imtixaanka galo anoo hooyo ah haddana umulaha adiga maantaa labayi ah marka maadada koowaad soomaaligan galay hadda juquraafi baan rajeynaya insha allah inaan galo ilaahayna igu guuleysiiyo ardada maanta oo kaleta geleysana sidoo kale hambalyaan u dirayo iyo guul wacan
adiga way ka duwantaa dadkaas hooyaa tahay maaragtay shalaad u mushay maanta imtixaankaad u fadhidaa bal bal dareenkaaga nala wadaa gaab oo ka duwan dadka
walaa dareenkayga aada buu u farxad badan yahay maadaama aan anoo umula imtixaankay goobtan ku dhal liigu keenay waa farxad aada u weyn
iskuulka kowda luuliyo waxaan kula kulmay saabiriin maxamed oo ka mid ahayd ardayda imtixaanka gelaysay waase hooyo xaamilo ah oo gashay bishii sideedaad kula adkeed inay fadhiisato imtixaanka waxay ku gashay istaag iyadoo marba dhinac eegaysa xanuun ku dheganaa awgeed wayse la hadashay v o e-da imtixaanka kadib
magacayga waa saabriin saabriin maxamed cabdi bishaana sideedii ah kastoo xaaladda xanuun darteeda jirto yani la fadhiisaa yani istaag inaan ku galo socod ku galay noqonaysaa
sideed u arkayda adoo qaamilo ah fadhiisa kina imtixaanka maanta gasho maxay kaaga dhigmay wallaahi waa iska dhibtoo laakiin wax walba waa dadaal un waxaa isdhahay ayaa ka harin sanadkan marka alxamdulilah ilaahay yaa noo fududay inta dhiman
maxaad rajaynaysaa maadaama xilli adag imtixaankaa gashay inuu ilaahay horta noo fududeeyo dhammaanteen ardada dhan oo nugu baasiyo ilaahn waxaa ku rafaaday ma fiicn inaa meel xun ugu tasiimo marka insha alla waa iska adkaysanaynaa
imtixaanka shahaadiga dugsiga sare ayaana si wada jira maanta kaga bilowday magaalada muqdisho koonfur galbeed hirshabeelle galmudug jubbaland waxaana imtixaanka aana qayb ka ahayn oo hore u galay maamulka puntland cabdulqaadiro key v o a muqdisho